Magaalada Buale ee gobolka Jubbada Dhexe waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo u dhexeeya odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka beelaha dega degmadaasi iyo sidoo kale nawaaxigeeda. Kulankan ayaa waxaa loogu arinsanayay duqeymaha cadowtooyo ee diyaaradaha Mareykanka ay ka geysanayaan degmada Buale iyo sidoo kale kuwa Kenyaatiga. Kulanka waxaa ka soo baxay bayaan kaasi oo dhowr qodob ka koobnaa. Waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyay odayaasha iyo sidoo kale waxgaradka kulanka qaybta ka ahaa. ugu horeyn kusoo dhawaada bayaanka kulanka laga soo saaray ujeeddo bayaan si wada jir ah ay u soo saareen beelaha dega degmada bu'aale kadib kulan ay yeesheen beelaha dega degmada bu'aale ee jubbooyinka kaasoo ay u dhammaayeen dhammaan nuqabamada salaadiinta ogaasyada qabaa'ilada dega degmada bu'aale iyo nawaaxigeeda kulankaas oo looga soo horjeeday duqeymaha iyo xasuuqa iyo burburinta hantida dadweynaha iyo goobaha waxbarashada ee lagu hayo bulshada ku dhaqan degmada bu'aale gebagabadii waxaa kulankaas ka soo baxay kulamadaas qodobadan soo socda kow waxaan ka soo horjeednaa oo aan cambaaraynaynaa duqeymaha waxooshnimada ah oo ay geysanayaan diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Kenya kuwaasoo beegsanaya maatida iyo hantida dadweynaha iyo goobaha waxbarashada ee degmada Bu'aale laba waxaan sidoo kale aan cambaaraynaynaa kana soo horjeednaa duqeymaha ay cadowga ka geysteen degmooyinka Jilib Saakow Salagle Wayaanta Joore iyo deegaanada kale ee dalka sida degmada ceel cadde iyo gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud saddex waxaan ummadda muslimka aan u sheegaynaa cidda la beegsanayo ama la duqeynayo ma ahan al-shabaab sida aad ku aragteen sawirada waa maatida iyo hantida dadweynaha iyo dugsiyada qur-aanka iyo madaariista waxbarashada afar waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan dadkii ku waxyooloobay ku shahiiday ama ku dhaawacmay ama hantidooda ku burburtay duqeymaha cadowga ee maalmihii la soo dhaafay ayna u dambeysay habeen hore ee ay ku dileen cunug yar iyo hooyadiis shan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda muslimka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda nalaheybka iyo cid walba oo ka danqanaysa xasuuqa lagu hayo bulshada ku dhaqan degmada bu'aale in ay si wada jir ah uga hortagaan ayna garab istaagaan una hiiliyaan walaalahooda lagu xasuuqayo guryahooda lagana burburinayo hantidooda lix waxaan caddaynaynaa annagoo ah beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada bu'aale iyo nawaaxigeeda in aan u midownej iskana kaashanayno cadowga nagu soo duulay ee sida xaqdarada ah u bannaystay nafteenna iyo maalkeenna iyo sharafteenna toddoba waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meel waliba oo ay joogto in aysan indhaha ka laaban duqeymaha iyo gumaadka ee ay diyaaradaha cadowga ay ka geysanayaan deegaanada ummadda soomaaliyeed siddeed waxaan fahansannahay ulajeeddada ka dambeysa duqeymaha lala beegsanayo maatida hantidoodana lagu burburinayo in la doonayo in lagu xasuuqo ummadda soomaaliyeed qaarka kalena deegaanadooda looga barakiciyo si ay waddanka uga gacan galo waddamada deriska ee cadaawada soo jireenka ah ay nagala dhexayso sida kenya iyo etoobiya ugu dambeyntii war murtiyeedkan waxaa si wada jir ah u soo saaray dhammaan odayaasha iyo salaadiinta ugaasyada beelaha degan degmada bu'aale saxiixayaasha qoraalka kow ugaaska beesha cawlyahan ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorone laba ugaashka beesha ajuraan ugaas muuse maxamed khalinle saddex suldaanka beesha maxamed subeer suldaan cabdiqani cabdulaahi afar ugaashka beesha bartire ugaas aadan maxamed buuti shan ugaashka beesha awesguul ugaas maxamed axmed shide lix kusimaha ugaaska beesha dabare nabadoon maclin xasan sidoo kale waxaa ka mid ah saxiixiyaasha nabadoonnada kale ah kow nabadoon cabdiraxmaan cabdi buule labo nabadoon sheekh yuusuf xasan muumin saddex nabadoon cabdinaasir maxamed mursal afar nabadoon bitow cabdikheyr shan nabadoon maxamed nuurow hilowle lix nabadoon xasan cabdiqaadir toddoba nabadoon maxamed deeq maxamed sideed nabadoon mukhtaar cabdulaahi sagaal nabadoon maxamed xasan qoryow toban nabadoon qadar maxamed guuleed toban iyo kow cabaas cabdisalaan toban iyo labo nabadoon ibraahim cabdulaahi cabdi toban iyo saddex nabadoon xasan maxamed cusmaan toban iyo afar nabadoon axmed dubbad maxamed toban iyo shan nabadoon maxamed hilowli fuujiyow toban iyo lix nabadoon xasan maxamed xasan cosmos toban iyo toddoba nabadoon khaliif duuban cabdi hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu suldaan cabdiqani cabdulaahi suldaanka beesha maxamed zubayr ee degta qeybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe ayaa isagana halkaasi ka hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله خياري كلن كان iyo shirkani wuxuu ku saabsan yahay waxaad la socotaan magaaladeenna bo-aale cadowga ilaahay iyo cadowga muslimiinta qabaa'ilka degan inuu dhibaato badan u geystay cadowga ilaahay waxaad la socotaan in carruurteennii iyo haweenkeennii diyaaradaha cadowga ee maraykan iyo kenya ay duqaynayaan si wuxuushnimo ah oo bahalnimo ah oo doqonnimo ah waan ka soo horjeednaa marka kulankani wuxuu ka soo horjeedaa oo cambaaraynayaa ficiladaas fulinnimada leh ee cadowga uu ku beegsanayo dadka birimageedyada ah ee carruurta iyo haweenka ah ee uu ku burburinhayo goobahoodii waxbarashada dugsiyadii qur-aanka iskuulladii wax lagu baranhayey goobihii ganacsiga taasina waxay meesha ka saaraysaa oo ay muujinaysaa dhagartii iyo khiyaamadii beentii gaalada ay wadeen oo ah inay la dagaalamayaan xarkat shabaab almujaahidiin xarka shabab almujaahidiin waa la yaqaanaa dhulkay joogto guryaha shacabka waxaa loo duqaynaya halka waxaa laga garanayaa inaan loo jeedin mujaahidiin aan loo jeedin ee ummadda muslimiinta ee soomaaliyad o dhan la rabo in la gumaado sida ku cadayd bayaankanagana ujeedooyin laga leeyahay ay ka mid ahayd in dadka muslimiinta la dhammeeyo wixii soo harana la qaxiyo oo waddanka laga saaro sida in badanoo horeba looga saaray oo xoryo gaalaad loogu oday kadibna kenya iyo etoobiya oo colaad soo jireen oo cadaawad boqolaal sana naga dheaysay nagala dhexay doonto waddankanaga loo gacangeliyo intii hadhay iyagoo horay u haystay dhulkanagii taas idhamka ilaahay ma dhacayso mana ogolaanayno mana ogolin waxaan halkan ka caddaynaynaa marka dadka muslimiinta ah een diinta iyo dhalashada aan wadaagno in waxaa la laynayo meel kasta ha joogaan inay tahay carruurtiinnii iyo haweenkiinnii in la laynayo waxaan leenahay marka maxaa loo laynaya carruurta iyo haweenkiiyo waxaa loo laynayaa muslimiin baan nahay wamaa naqamu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcaziz alxamiid diin islaam baan haysanaa caqiidaan haysanaa intaas baa naloo dilayaa inta ay naloo dilan sharaf bay noo tahay iyo ciz iyo wanaag kumana nuglaanayno kuma jilcayno isma dhiibayno ilaahay baana le walaa tahinuu walaa taxsanuu waantum alcalowna in kuntum mu'miniin ha tabar daraynina oo ha murugoonnina muslimiinay mu'miniinay idinkaa sarreeya laakiin dadka muslimiinta ha ogaadaan in badan baa oge arrintu inayna ahayn maaragtay cid gaarna loo jeedin muslim oo dhan loo jeedo gaalada marka waxaan leenahay hadalkii uu yidhi akhuna ashahiid biidni illaah addamu biddam walqatlu bilqatl walhadmu bilhadm dhiig dhiig baan ugu jawaabaynaa insha allah dil dil baan ugu jawaabaynaa dubin dubin baan ugu jawaabaynaa insha allah uu sheekh usaama yidhi marka annaga allah subxana wa tacaala baa nala jira xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baa garabka naga allahu mawlaana walaa mawla lahum gaalab iyo wax gaala raacyo garab male wax taageeraya male laakiin annaga ilaahay baana taageeraya ilaahay baana amray diintaana waan ku dhimanaynaa waana ku noolaanaynaa sharaf iyo cizi annagoo shacab muslimiina oo soomaaliyeed ah oo aciza ayaan noolaanaynaa idamka ilaahay gaalana weligana waa iska dhicin jirnay haddana waa iska dhicin ugu dambayn waxaan leenahay ha ogaata gaalo waxaan u diyaar garoon haddaanay qabaa'ilka bu'aale ama jubbooyinka qabaa'ilka dega dhammaan waxay isku dhaarsadeen oy ku ballameen oy ballan ilahay ku galeen inay difaacanayaan ilmahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda inay difaacanayaan ayna gaalada si adag uga hortagayaan hadday maraykan tahay hadday kenya tahay hadday etoobiya cid kasta oy tahayba wax dambe oon fiirsanayna male gaalada iyadaaba dadka iyadaana kicinaysaba iyadaa inaan dagaalamana dadka maanta ku qasbaysaba marka diyaar baan nahay gaaloy waxaan idiin sheegaynaa ciidanka ilaahay maanta laga bilaabe waxaan ku talagelaysaan inaad iska kilcin mar haddaa carruurtanadi iyo haweenkanadi aad leynaysaan waxaana leenahay ummadda soomaaliya muslimiinta gacmaha ha la isqabsado gaalada ha la iska dhiciyo wabilahi towfiiq ugaas aadan maxamed buuti waa ugaaska beesha bartire isagana halkaasi ayuu kelimad ka jeediyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo meeshaan iskugu imaaday waan salaamayaa salaam boqol toban iyo afarta ah dhammaantood waa salaamayaa dad yar meesha ma fadhiyaan dad badan baa fadhiya qabiil walba ka kooban waxaa fadhiya beesha cawilihaan ugaaskeeda iyo odayaasheeda waxaa fadhiya beesha ajuuraan ugaaskeeda iyo odayaasheeda iyo waxgaradkeeda waxaa fadhiya beesha abisguul waxgaradkeeda iyo odayaasheeda waxaa fadhiya beesha dabara odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo ugaasyadeeda iyo nabadoonadeeda waxaa fadhiya beesha eelaay nabadoonadeeda iyo odayaasheeda iyo ugaasyadeeda fadhiya dadka degan jubbooyinka dhammaan baa fadhiya waxay dadkan ka tashanayeen danaha muslimiinta iyo waxa jubbooyinka ka jira iyo waxa bariga afrika ka jira oo gaala inagu samayni ay ka tashanayeen muxuu ahaayey hadde duqeymihii loo geystay bu-aale oo foosha xumaa ayaan u fadhinay oo maalmahan ka hadlaynay annagoo qabiilooyinge annaga isu yeeranay danaha annaga iyo dadkii mas-uulka u ahayn ilaahay aa mas-uulka ah ayaan iskaga imaanay inaan ka tashanno intaasoo qabiil annagaa isu imaanay oo qarashaadka inaga la baxnay oo fariisanay dadka aan mas-uulka ka nahay ama in f d ha jiraan ama etoobiya ha jiraan oo muslimiinta ah waxna waa murtadiin oo isaynaa cadow waaye col baanahay dadna dad soomaaliyeedoo joogo oo walaalahaynaho kenya ku maqan oo kismaayo jiro oo baydhabo jiro oo muxuu ahay meel walba jiro waaye waxaan dadka muslimiinta e oo soomaaliyeed u sheegaynaa dhammaan dadkii ay dhibka uu ka soo gaaray duqayntii maraykanka iyo kenya ay geysteen waan u tacsiinayna annagoo intaasoo qabiil ka kooban ilaahay inuu muxuu ahay shahaadadooda ka aqbalo waa shahiideen siduu ilaahay noo sheegay shahiidkooda inuu ilaahay ka aqbalo dhaawacoodana inuu ilaahay caafiyo hantidii ka burburtay gaadiid le baqaaro le inuu ilaahay wixii soo haray wax baray ka imaan ilaahay uga dhiga dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbo joogaan iyo meel walba maraykan iyo kenya ay duqayn ka geysteen intaba waan u tacsiyeynaynaa waan sabraynaa waan la sabartamaynaa waana la dagaalaynaa ummadda soomaaliyeed oo la duqeey ilaahay shahaadada ha ka aqbalo waxaan leenahay sabra waxaan waa been iyo barabagaan duqeynaa gaalo ku soo hartay waana iska baabi'i doontaa ayagaaba iska tagi doona wax yaraa u dhimo ilaahayna wuxuu dhahay walaaqibatu lilmuttaqiin ciribka dambe islaamka ha guulaysanay annagana muslimiinaana rajo fiicanaan qabnaa ninkii naga dhintana inuu shahiiday ninkii dhaawacmayna ilaahay bowhiis muxuu ahaay u astur miyaho walaalayaal intaasaan leenahay raggaasna waa isaynaa dadka muslimiinta eena sabar hala fara hana lusuyanteeda oo meel walba dhib uu ku dhaca dadka muslimiinta aan isdhexmarna waxaan u qaban karnaa u qabanna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaas maxamed axmed shide ugaaska beelaha basguul wuxuu ka mid ahaa ugaasyada kasoo qaybgalay kulanka looga areensanaya duqeymaha maraykanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا محمد علينا الله جل وعلا الله نعبر هنا بالباري المسلمين نقدر يعني أم هذا علينا يا هل كان كلهم كمان تلسكوبي يميت أو لو هذا هذا odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka ee soomaaliyeeda isu yimid oo kaga hadlayay gaaladan cadowgoo soo duushay waxaa la dhihi lahaa haddaan nahay annagu dad muslimiina gaalo ilaana dagaalka iyaga wuu socon jiray wuuna socdaa waan iska dhicinaynaa insha allah mucjisada la yaabka leh gaaladan doqomaha oo soo duulay oo weeraraya caruurta iyo guryaha waxaan leeyahay dadka walaala ee muslimiinta ee degan degmada bu-aale sabar iyo sugnaan horta la yeeshto gaalada ragga iska dhicin lahaa waa u taagan yihiin raadkoodana waa lagu taagan yahay insha allah waxaan leeyahay oon fariin u farayaa dadka degan kenya oo beelaha absamo ah ninka leeyahay aadan barre ducaale go-aan buu gaaray oo ah in anagu maxastayada lagu burburiyo dadka marka deegaanka degan ee absame ee hadda imaqlaya in aadan barre ducaale diyaaradii kenya iyo kuwa maraykanka uu gadaal ka istaago lagu burburiyo maxasta iyo masaakiinta sidaas horta u maqla dadka muslimiinta ee degan kenya ee absama ayaan fariinta gaarsiinaynaa inay ninkan waxba ay isu ahayn waan ognahay marka la dooranayey waxa doorta waa dadka asaga uu ka dhashay haddana uu dhibkaa iyo gumaadka uu ku samaynaya mid sideedaba ogeysiis bay naga tahay laakiin gaalo sida la iskaga dhicin lahaa oo meel iskaga saari lahaa insha allahu waxaa weeyey go-aankeeda calool adagkeeda hubkeeda waan haynaa waxba uma aragno waa niman waxuusha oo gaalo oo doqomo ah wax agtayada ay ka yihiin ma leh dad muslimiinna oo ilaahay kitaabkiisa gacanta ku haysto way hadday shahiidaanna janno gelaya hadday noolaadaanna ku noolaanaya nolol iyo cizi inaan nahan ognahay wax walbahaar nagama hayo laakiin dadkaa kenya naga degan oo absamaa waxaan u sheegaynaa ninkaa aada ugu shubayseen haddana dadkiinni halkan ku gumaanaya intaa waa iga farriin dadkii walaalaheen ahaa meel kastoo joogaan ee shahiiday shahaadada allah ka aqbalo inta dhaawaca ah ilaahay dhaawacooda ha u fududeeyo ducay naga tahay waa u ducaynaynaa ilaahay idinkiis waxaa weeye insha allahu waa maanta ninka gaal uu xabad ku dhufto firir uu gaadho ama uu gantaalka ku habsado waa ninka maanta bini aadan ugu nasiib badan geeriduu gaalo ayay la tahay culays laakiin annagu agtayada culays kama aha jasaakum allaahu khayran kulanka waa ballaaran yahay odayaasha dhaqanka beelaha jubbooyinka ayaa fadhiyo waa qabaa'il fara badan baa halka joogo go'aankaa iyo taladaana halkaabaa lagu gaaray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane waa ugaaska beesha cawliyahan halkaasi ayuu isagana ka hadlay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين إلهي بام هاد إسكاله مهد أن لكوبي كرين أم بالله إدمان نهان إلهي با إسكاله إلهي بان كو حمدنا عليه نكل ميي أنغو مسلمين أو قال أن أهين كان تشانينو دنهن إي دين تاني دالكينا أو تشانينو عليه نكل ميي مهد إسكاله عليه مسلمين نغد إيبان مهد إسكاله waxaanan u fadhinaa danaha aan meeshan isugu imaanay ean kaga tashanayno waxaan kaga tashanayna uu yahay diinteenna sidaan ku koryeeli lahayn ilaahay baa kor yeelay iyo sunnadii nabi maxamed sidaan kor ugu qaadi lahayn waxaan haysanaa maanta dhaxal buuxo oo ilaahay kalaamkiisa ah nagu waajib yeelay iyo sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar haddaan intaa haysanno waxaan ku fadhinaa guul ballaaran oo alle xaggiisa ka sugnaatay oo bini aadan uusan bixinin waxaana ku raallagelinaynaa allihiina khalqay cod kalen ku raalligelinayna ma jirto intaa markay tahay bayaankii haddee waa isla waa la akhriyey nin walba waa dhegaysanahaya waana maqlahay wuxuu ka soo baxayna waa innaga waxaan leenahay cadow hal cadow baan leenahay halkaa cadow muxuu yahay waxa aan ku dhaqmayna wixii beeniyey nin kastaba ha ahaado intaas cadow waa naga gaalamadu wuu cad yahay iyo madow yahay midna ma aha mar hadduu kalaamullaahi uu diiday sunnada nebi maxamedna uu ka leexday gaalnimo uma dhibna qofka ayada waxaa nugu soo duushay gaalo waxayna noogu soo duushay intaa ayada ah waxaan qaadanay xugun waxaan isku xuminayna muxuu yahay waa kitaabka allah ayagana waxay qaateen baybal waxayna ku raaligelinahayaan bini aadan wuxuu dhodhoobay annagana allahn ku raaligelinayna allahu akbar ilaahay baana mahadda iska leh waxaana ilaahay ka baryana inuu ilaahay ina sugo waxaanu leenahay dhibka uu noo geystay cadowa inbuu ka soo gaaray inna bannaankay joogtaa in waa ku dhaawacantay inna way ku shahiidday waxaanu leenahay kii dhintay shahaadada allah ka aqbalo midkan noolee dhaawacane allaha boogtiisa allaha dhayo inta laga dhintayna waxaan leenahay samri iimaan allah idinka siiyo waxaanu lenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun annaga iyo gaalo waa isbilownay ilaa qiyaama saaca wataana waa iswadi doonaa insha allah waxaana taagannahay gaale inay jabtay meesha ugu dambaysay inaan marayno nin walba wuxuu ogsoon yahay waxa ugu dambeeya muslimiinta inay leedahay oo ahaa waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana illa cala aalimiin waxaan higsanaynaa marka janno ballaaran iyo fatax adduunka intaan noolnahay inaanan ku noolaanin ceeb iyo walwal iyo walbahaar inaanan ku noolaanin ninka kitaabka alla haysto ama sunnada imaam nabi maxamed goosdambeeska ku haysto walwal kuma noolo juucna kuma noolo jahannamana ma geli doono biidn illahi alkariim ilahayna waxaan leeyahay ha ina sugo waxaan leenahay cadaawada nagu soo duushayay maanta waan is haynaa qori ninkii jabiyey qajaftiisa ka- kama naxo waxaa nagu soo duulay cadaawad fara badan waxaa loola dan leeyahay masaakiinta loo lehna waan ogsoonna inaan dal ka banayno gaalana ay ku habsato siyaasadda la wato waa mid ah waxaana wato wax allaala wixii tawxiidka ka leexday oo dhan oo isbahaysatay oo gaalo ah annagana waa ogsoonna ayagana waa na ogyihin waxaan maanta nahay wayna ogsoon yihiin ceebta dambaysa inay muslimiinta leedahay waxaan dhan leenahay maanta waa kenya etoobiya maraykanka yuhuud adigu waa yuhuud iyo nasaaro waxaa saaka na leenay mid madowi mid cadaanba ha ahaadaan nooma kala socon iyo mid soomaaliya inta udhexayso waxaan na leenahay maanta noogu daran waa kenya maanta waxaa loo soo dhacay waa maxasti waa dugsiyadii qur-aanka ahaa waa umulihii waa goobihii ganacsiga annagana ma qaadanayno waxaanu leenahay inta inaad jiil nala jiil ahoo nala abtir ah oo abrinkaa ka naxoos oo muslim ah meeshaan ka taagana inay ka istaagaan meesha aan ka taagana inay ka istaagaan ninka noogu daran saakana gumaadahayo ee ganacsigii iyo umurihii iyo waayeeladii iyo arigii iyo loodii iyo culimadii iyo meel allaala meeshii ummadda waxtar wahayd maanta gumaadahayo waa aadan barri ducaale shaal uu ku hanjabay saakana waa calayna waana laay waxaanu leenahay dadka abtirka aan wadaagna ee muslimiinta ahi arrinkaa meesha aan ka taagana inaad ka istaagtaan baan u baahanays meesha aan ka taaganahay inaad ka istaagtaan aniga oo ku hadlahayo afka muslimiinta dhammaan haddana he beesha absame haddana beesha ogaadaan afkooda aan ku hadlahay beesha culiyan haddana afkooda aan ku hadlahayo meesha aan ka taaganahay maanta inaad ka istaagtaan cadow kaleto oo maanta muslimiinta leynayo ama qabiilka ku soo duulay qabiilka waa muslimiin aktharkooda waa muslimiin waxa ku soo duulay ee maanta leenahaya ee macahad laga dhiganahayna waa aadan barraa ducaale halla ogaada qabiilka aan nahay ninka u dhashayo ama ka naxay saaka umuraha iyo umusha iyo cunuga afartanka aan ka bixina dhabta lagu hayo hilibkiisa gogoya calooshiisa banaanka ay imaatay ama dugsiyada qur-aanka ah ama isbitaalada ama maxaan ku dhihi karaa meel allaala meesha muslimiinta waxtar u ahayd ama ganacsiga waxaa bixila saakib ninkii hal raacay waxaa bixila ninkii ari la joogay waxa uu waxaa bixila waaye la gedgedyo aan qabaysan karin ijaasta laga dhaqo ninkii nagu soo arrinkaa nagu sameeyeyne waxaa laga yaaba mid anigu qabiila islaanimo sheega inuu hoosta ku haysto shalayna uu doorto waxaan leenahay ninka arrinkaa ka dhiidhinayo inuu arrinka meeshaan taagan uu kasoo istaago gaali annagana way isugu kaana jirtaa waxaanu leenahay maantana annagaa guusha ku taagan waxaa buubuubahaya ku soo hartay inta dambana waan dhamaysti doonaa biidni illahi alkariim meel walba mujaahidiinta ay joogaan waxaanu leenahay gacantiina kor allah ka dhigo gaaladana hoos allah ka dhigo waxaan u taaganahay maanta shareecada islaamka qofka islaamha loo soo deji gaal waxba kuma leh waxaana guul ku taagan ninka maanta haysto walwal bay walbahaarna kuma jiro asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu